Munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheekh Saahid ayaa lagu qabtay deegaanka Qalimow waxaana ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada dhalinyaro ardayda loo qabtay munaasabaddii marti sharaf kale saalax cali musbaax maamulaha macadka sheekh saahid ayaa ka waramaya munaasabadda xafladeenna qalinjibinta oo ay ku qalinjibinayaan dufcadii lixaad ee dugsiga sare ka soo qalinjibinaysa ama foom foor iyo dufcadii kow iyo tobanaad ee dugsiga dhexe ka soo qalinjibinaysa galaaska sideedaad way inoo furan tahay qaar ka mida marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jabisay juhud baan macna ku bixiyey ayagana waa maadciliheena macallimiinta saas oo kale iskoolka sheekh saa'id marka waxaa kaloo u ballanqaadaynaa ardayda ka baxday dugsi sare jaamacad waxbarashadoodana ilaahay maaragta guula ku siiyo intii samaysay iyo intii soo araabishay iyo intii intaan isu keentay
ardada waxaan leeyahay dhegata sheekh zaa'id iyo midda u soo socoto dhammaan anuu himigelinaayo in aad isticmaashiino aayadahaas ilaahay iyo axaadiistii nabigii in aad wax baratiino oo juhdi aad muujisiino oo markii macallimiintu juhdiga idinku bixinaaya markii inta aad ka tagtiino ood gurigiina tagtiino inaad ku mashquushiino wixii ladiinsoo akri inaad ku mashquushiino iskoolka sheekh zaa'id waxaadee aan maqnaay laba kun iyo tobankii meelahaas in la aas-aasay dadkii aas-aasay ayaan ka mid ahayn wuxuu ilaahay mahad nagu siiyey ilaahay noogu gargaaray wax baan soo jijiidnay ilaahay mirow ka dhaliyey maalintii aan aas-aasaynay wuxuu ka koobnaa saddex qol haddana maanta waxaa malaynayaa dhowr iyo toban qol inuu yahay ardaydii maalintaas waa yarheen waa arday mataqaa markaas un baraarujin u baahan bay aheeday waxaa marka baraarujin iga ah dufcaddan ayaa dufcaddii sideedaad ee ka aflaxdo macadka sheekh saaxid tan iyo markii la aasaasay